wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo ku sugan degmada baled xaawo ee gobolka gadow ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey jubbaland t v waxa uu kaga warramay qaabkii ay ugu suurto gashay inuu ka baxsado xabsigii lagu ilaalinayay sidii loola dhaqmay muddadii uu gacanta ugu jiray dowladda soomaaliya sidii markii hore looga afduubay garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo sababihii loo sheegay in loo xiray waxaa kale oo wasiirku uu mahad celiyey ciddii gacanta ka geysatay soo baxsashadiisa iyo dadkii ka xumaaday afduubkii loo geystay waxaan jeclahay insha raxmaan qayb yar oo kooban oo waxyaalihii iyo siday wax u dhaceen iyo waa siira aada u dheer ama xaqiiqiyan siiqa aada u fara badan muddada shanta bilood ahayd wixii aan soo maray ama shaksiyan wixii laigula dhaqmay intaba barnaamij u baahan wakti dheer iyo fursado fara badan lana wadaagi doono insha allahu tacaala shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinteena intaba iyo beesha caalamka falal aada u farxun xaqiiqiyan ama ku wanaagsanayn dowladnimada iyo soomaalinimada intaba oo laigula dhaqmay waxaan dareemayay ama aan dhacday qabashadiidii erborka magaalada muqdisho laiga qabtay in siya kala duwan looga hadlay laga lagana dhigay qof dembiile ah oo dembi loo haysto dad shacaba dhibaateeyey hibarowkankan waxyaala noocaas oo kaleeta ah waxaan rabaa inaa xasuusiyo shacabka soomaaliyeed iyo qof kasta oo codkiiga maqlahay intaba shaksiyan cabdirashiid ahaan waxaa muqdisho tegay qabashadiedii ka hor bishii lixaad labaatan iyo toddobadeedii anoo ka tegay magaalada kismaayo caasimada kumeedgaarka ee jubbaland waxaa garoonka igu soo dhaweeyey xildhibaano iyo wasiiro dowladda federaalka soomaaliya ka mid ah waxaan degay xarunta mas-uulda qaranka soomaaliya waxaan joogay ilaa bishii toddobaad sideedeedii waxaan la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo muddo laba jeer ah oo dhow mid wakti ka mid ah jaanis aada u dheer aan isku helnay madaxweynaha oo aan ka wada hadlaynay qadiyad ku salaysneed inta badan doorasho la rabay inay ka qabsanto jubbaland iyo aragtiyo kala duwanaa oo dowladda dhexe iyo reer jubbaland u dhexeeyey waxaan dhex deganaa taliska saa hore u sheegay mas-uuliyadda qaranka oo saraakiishiisu ama hay-adda saraakiisha u samaysay aan kuranay muddo ayada nafteeda ilaa dhowr jeer ah oo aan isla deganeyn oo aana deganeyn hotel oo aan deganaan guryo ku dhex yaalay xarunta hay-adda mas-uuliyadda waxaan kasoo tegay bishii toddobaad sidaan horeyba u eri sideedeedii waxaa dib laigu qabtay aniga oo safar ah xamar ama muqdisho garoonka aadan cadde bishii sideedaad soddon iyo koodeeda bishii toddobaad marka haaf ka mid ah waxaa isweydiisle bishii toddobaad haaf ka mid ah iyo bishii sideedaad oo soddon iyo kowdii ay ku ekeed maraysay oo la i qabtay miyaan dambiile ku noqon mana ahayn marka hore dambiile madaxda qarankaan la kulmaaya xarunta dowladdan deganaa taas marka shacabka soomaliyeed waxay fahmi karaan iyo qof kasta oo xaqiiqiyan arrimaha soomaaliya ee ka warqabo wixii aan ku xirnaa dembi ummad shacabka soomaaliyeed iyo dalka iyo dadka midnana aan ka galay inaysan ahayne inay ahayd barnaamij siyaasadeed qadiyad siyaasadeed oo dabcan aanu ku kala aragti duwaneyn sidii wax u rabtay dowladda federaalka soomaaliya iyo sidii shacabka reer jubbaland ee dantooda iyo maslaxadooda aadam ay wax u rabeen arrinta kala duwan ay noqotay oo dhacday doorashadii dhacday laba iyo labaatankii bishii sideedaad oo soddon iyo koodeeda la qabtay waxaa marka qof kastoo bini aadan u fahmi karaa ama soomaaliyeed ama rabaa inaan aq u xaqiijiyo shaksiyan nin dambiile ah oo ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed dambiga kale ma ahayn maxaa sida waxaa barnaamijka kismaayo ka dhacay sidau u dhacay kuma aana qanacsanayn buu ahaa wixii muddada shanta bilood ah lagu hayay hal i hayo dhib ma lahan siyaasad ragoo lagu qabtaa way dhacdaa dad kale aragti duwan in ay ku timaado barnaamijyadan oo kaleeto wax iska imaan karo laakiin waxaa haddana nasiib darra ahayd muddada shanta bilood ah inaana xarun dawladeed arag lagula xirin waxaa maqli jiray markii burburka dhacay inta badan dadka shacabka soomaaliyeed gobolladu magaalada muqdishoy ku xirnaayeen oo ganacsigooda ay ku xirnaayeen waxaa maqli jiray ninka hebel ahaa oo ganacsadaha ahaa bakaara dad soomaaliyeed hantitooda oo ku dhintay oo afduub baa guryo loogu haystaa dad shacaba ay leeyihiin baa maqli jiray xilligii baa dhici jirtay taasaa dhici jirtay qaybo ka mid ah waxaa marka soo baxday in ani markii la qabtay aan igeynin wax xarun dawladeed ah hal maalin guryo madaxda dawladdu aysan tegi karin xaqiiqiyan riski ah dad shacab oo soomaaliyeed ay dhisteen xaafado duur oo ku yaallo dawladdu aysan kontaroolin baa usbuucyagu guri la igeynayo laigu haya dhinaca kale wasiirka amniga jubbaland mudane cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxa uu ku eedeeyey weerarka qaawan ee ay ku soo qaaday gobolka gado waxaana uu wasiirku sheegay in dowladda federaalka soomaaliya iyadoo ku filnaan weyday amniga caasimadda muqdisho ay tahay wax laga xumaado inay ciidan ku soo daabushay deegaan nabad ah iyadoo u adeegsanaysa dana siyaasadeed
waxaa koonfurta soomaaliya aan ognahay saddex magaalo isku furan oo shacab iyo mas-uulba si nabada loo mari karo waxaa ka jiro balaxawdoorow iyo luuq oo gaadiid intii loo loo kala raaco cabsi la-aan lagu maraayo jidkeeda intii ayadaado nabadda ahayd maanta inay dawladdu nabadda ka qaado oo mas-uuliyiintii dawladdu u sarreeyey ay ku fikiraan in shacabka soomaaliyeed iyo hay-adihii samafalku ka dhex ka dhex shaqaynayay oo ummadda bulshada oo dawladda looga baahnaa qaybo badan oo ka mid a u hayay shacabka soomaaliyeed in khalkhal la geliyo oo shacabkii la dhibaateeyo oo hadda dhimasho jirto oo dhac uu jiro oo shacabka khalkhal la geliya arrintaasna xaqiiqiyan waa arrin aan aad uga xumahay waxaana dabcan mas-uuliyaddeeda qaadan doono madaxda soomaaliyeed oo go-aansatay in dal nabad ah ciidamo soomaaliyeed ay joogaan oo daroowisha dowlad goboleedka jubbaland ay leedahay khalkhal intaan la eglageliyo dhibaato intaan leeg lagu sameeyo iyadoo waxaa lala dirahaya ay tahay hebel baa necbahay waxaa guuldarro ah hebel baa necbahay ama ree hebel baa necbahay in shacab soomaaliyeed noocan loogu galo waa arrin xaqiiqiya aada guuldarro u ah waxaa kaloo nasiib darro ah magaalada muqdisho ani aan ku xirnaa shantii biloodoo aan afduubka lagu haystay maalin aysan dhibaato ka dhicin oo aan qof lagu dilin ama bisoolada lagu dilo ama bumbo meelaha lagu tuuro ama qaraxa ka dhaco oo sidii kii hadda kontarool ka dhaco kale shacab soomaaliyeed oo fara badan iyo dad ummadda soomaaliyeed dawlado kale oo naka nakalkaalaya inta wax lagu laaye waxaa xaqiiqo ah in amniga magaalada muqdisho u ziira ahaa ummadda soomaaliyeedna ay wada fahmayso og tahay oo muqdisho iyo afgooya soddon kilomitr dawladda ay kontarool la-ada soddon kilomitr oo afgooya iska daa muqdisho gudaheeda dawladda ay kontarool la-ada hal jid hal jid oo kala xiran oo qof mas-uul ah qof aan ahayn uusan mari karin afar iyo labaatan saaca in dhibaato ka dhacdo gobollo iyo degmooyin nabad ahna amniga laga qaado barnaamijkan la sameeyo dowlad goboleedka jubbaland oo si joogto ah u dhaliilayay xarigga wasiir janan ayaa sheegay in uusan wax dembi ah lahayn xariggiisii horena loo maray waddo aan sharciga waafaqsanayn oo afduub ah wasiir cabdirashiid janan ayaa dabayaaqadii bishii agosto ee sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii xabsiga loo taxaabay isagoo safar ku marayay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho tan iyo xilligaasna hal mar ayaa maxkamad la soo taagay ismaaciil bashiir warsame jubbaland t v kismaayo